faa'iidooyinka dhirtu u leedahay nolosha lama soo koobi karo mana jirto cid aan si toosa ama si dadbanayn ugu tiirsanayn dhirta deegaanku wuxuu aada muhiim ugu yahay dhinac kasta oo ka mid a nolosha wax kasta oo ka luma deegaanka waxay si saamigala uga muuqanaysaa hoos u dhaca tayada nolosha dadka deegaanka sidaa darteed waxay shay aada muhiima oo ay tahay in la dhowro si loogu munaafacadsado qaab aan wax u dhimaynin nolosha jiilalka mustaqbalka qaar ka mid a dhallinyarada waxbarate ee ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose oo raadiyaha sanguni la hadlay ayaa sharaxaad deer ka bixiyey sida loo ilaalin karo deegaanka loogana hortegi karo xaalufinta dhirta magacaygu waa cabdicaiis maxamed biixi horta xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay marka koobaad horta dhirtu waa bilicda deegaan horta jarista dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay waayo dhirtu waa bilicda deegaanka waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolaheenni baa inoo cunaya horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaan in la iska daayo nabad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa midda kale dadka intooda badan waxaa jira dad xaabo oo isticmaala dad kaloo guryaha ku dhisa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan iyo nabad guurkan alxamdulilah magacaygu aamin cabdi cusmaan waxaa laga dhexli karaa wallaahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaadguurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaadguur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolkaa dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibiwaa dhibinteeda leeg lashidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan ka soo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ku baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta waayo deegaanku waa deegaankeenii dhirxaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqayaa degmada dhooble